aan ku bilownay ugu yaraan hal qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday in ka badan toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii bamgacmeed xalay lagu weeraray isgoys aada mashquul u ah oo ku yaala magaalada kismaayo qaraxaan ayaa yimid xilli bilihii lasoo dhaafay uu xasiloonaa amniga guud ee magaalada kismaayo ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa ammaanka magaalada xoojiyey wixii ka dambeeyey labaiyo tobankii bishii juulaay ee sanadkii hore kolkaas oo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen hotel ku yaala magaalada ayna ku dileen dad rayida khadar maxamuud sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen idaacadda v o a qaraxan oo ahaa bamgacmeed ayaa lala beegsaday isgoyska golol ee magaalada kismaayo halkaas oo ah suuq ama isgoys aad u mashquul badan oo ay ku yaalaan dukaamo makhaayadaha shaaha iyo xarumo ganacsi oo kale waxaana qaraxa ku geeriyooday ilaa hal qof oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa toban kale dadka ay dhaawacyada ka soo gaareen qaraxan oo isugu jiray kuwa qaba dhaawacyo fudfudud iyo kuwo culculus ayaa la gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada kismaayo wararka ay v o a ka helayso magaalada kismaayo ayaa sheegaya in bartilmaameedka qaraxan ay ahaayeen xubno ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda gaar ahaana kuwa dharcadka ee jubbaland oo ka agdhowaa goobta uu qaraxa ka dhacay ma ahan markii ugu horreysay oo isgoyska golol ee magaalada kismaayo qarax bam lala beegsado waxaana jirtay in dhowr jeer oo hore sidaan oo kale rag diblad iyo laandhuu ku ciyaarayay isgoyska golol ee magaalada kismaayo qarax noocan oo kale lala beegsaday halkaasoo uu ka dhashay khasaare kala duwan suuqa qaraxa uu ka dhacay oo qayb ahaan ka tirsan suuqa aargada ee bartamaha magaalada kismaayo ayaa ah suuqa keliya ee ay dadku xilliga habeenkii ah ay ku ganacsadaan amaba ay ku caweeyaan maadaama suuqyada kale ee magaalada ay ganacsatadu soo xiraan xilli dheer oo casarkii ah waana dhaqan soo jiray oo muddadii burburkii iyo dagaaladii sokeeye laga dhaxlay khadar maxamuud xareed v o a nairobi